haruun aad baa umahadsan tahay hawooyinka adduunka oo waxaa lagu cabiraa wax loo yaqaan classes ama heerar heerarkaas waxay ka bilowdaan a iyo b iyo c iyo d e f g aa u dambaysa marka g waa meesha ugu hooseysa adeega ugu hooseeya oo maaragtay hawo lagu qiyaaso ama lagu cabiro marka g markaad ku shaqaynayso ninka dayuuradaha hagaya amar ma bixin karo justy wuxuu bixilinayaa talo mathalan laba dayuuradood markii ay isku imaanayaan oo ay isku soo socdaan oo ay toban daqiiqo ama labaatan daqiiqo ama soddon daqiiqo kadib ay kulmayaan talaad siinaya labadaas dayuuradaas iyo dayuuradaas labada dayuuradod ay u sheegaysaa mid kasta levelkeeda jihada ay ku socoto nooca dayuuradda ay tahay ayaa u sheegaysaa then go-aanku wuxuu u yaalaa labada bylot inay kala leexdaan marka soomaaliya sidaasay ku shaqayn jirtay soddonkii sane ee lasoo dhaafay even markaan u shaqaynaynay ekeo oo hay-adda caalamiga un ka markaan u shaqaynaynay sidaas ayaan ku shaqayn jirnay marka markii ay dowladda soomaaliya gacanteeda kusoo wareegtay waxaan bilownay inaan qalab cusub rakibno inaan shaqaalihii tababarno inaan shuruucdii maaragtay soomaaliya aan dejino oo lagu dhaqmo kadibna taas waxay noo saamaxday inaan hawada soomaaliya noocii ay ahayd aan bedelno marka in la bedelaa ma ahayn shaqo fudud waxay soo bilaabatay labadii kun iyo labaatan iyo labadii bishii january labaatan iyo saddexdeedii ayaa shirki u horeeyey aan waxaan la galnay hay-adaha caalamiga ekeo hay-adda duulista rayidka ee caalamiga ee adduunka oo xarunteedu canada tahay iyo cayaata oo ah shirkadda dayuuradaha adduunka boqolkiiba sagaashan ay xubno ka yihiin oo dayuuradaha xuquuqdooda u dooda marka waxaan u sheegnay in soomaaliya uu ku jiro hami ah inaan hawadeena ka bedelno g oo ah xarafka ga soomaalida u taqaan oo aanan ka dhigno a kadibna waxay noo dhigeen soddon iyo dhowr shuruudood ayay nagu xireen waxayna kusoo darsadeen tiamkii soomaaliya u xil saartay ee ka shaqaynaya civil aviationka soomaaliya ka shaqaynaya waxay kusoo darsadeen xubno ka socda ayaata byloodyada shirkadaha caalamiga waaweyn ee hawada soomaaliya isticmaala byloodyadooda sagaal bylood ayaa ka mid ahayd oo aan kaaga sheegi karo fly dubai iyo iyo iyo emirates iyo dawladaha waaweyn waxaad ii sheegtaa marka tallaabadan go-aanka ugu dambeeya in heerka hawada soomaaliya ee laga dhigo goormaa la gaadhay
waxaa la gaaray bishii octoobar dabayaaqadeedii sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii laakiin waxaa jira waxaa jira sharciyo caalami ah iyo kuwo soomaaliya u degsanba iyo heshiisyada soomaaliya ay saxiixday oo sheegaya markaad isbeddel weyn aada samaynayso oo civil aviationkaada ama hawadaada aada ku samaynaysid waa in aad caalamka la socodsiisaa muddo ku dhow lixdan cisho ku dhowaada inaad adduunka la socodsiiso marka taas ayaa lugaha naga xirtay ma ahee shuruudihiina loo ka baahnaa waxaan buuxinay bishii octoobar sanadkii la dhammaaday dabayaaqadiisii marka waxaa adduunku noo ogolaaday intaan adduunka kala socodsiinayno oo dayuuradaha iyo bailoodyaashii kulligood isbeddel lagu soo samaynayo waxaa adduunku noo ogolaaday in aan kusii shaqayno class a adeegii aan bixino laakiin calaamad ay la socoto oo ah trial oo ah tijaabo oo adduunkuna la socdo marka alxamdulilahi rabbialcaalamiin tijaabadii ayaa maanta noo soo gabagabowday caawa ayay gabagabo tijaabadii maraysaa caawa lix saac iyo hal daqiiqo marka ay sakda dhexe tahay iyo hal daqiiqo markay tahay insha allahu tacaala hawada soomaaliya waxay isu bedelaysaa sida hawada yurub oo kale oo class a ayay noqonaysaa adeega aan bixinaana midkaa u dhigmo adeegii ugu sarreeyey ee hawo laga bixiyo ayuu noqonaya haddii ilaah yidhaah waa gartay marka maxaa isbedelaya adeegyadaad bixinaysaan maxay ah maxay yihiin maanta berri maxay noqon doonaan maanta waxay yihiin sida aan ku shaqayno waa pilotka waxaad siinaysaa talo aad siinaysaa oo ma dhehaysid ereyada waxaa isbedelaya ereyada loo adeegsado bylotka ereyo tala ah ayaan adeegsan jirna markaan bylotka la hadlayno laakiin berita laga bilaabo waxaan adeegsanaynaa amar bylotka waxaa laleeyahay deg levelka aad saaran tahay ka deg levelkaas u deg levelka aad saarantahay ka kac levelkaas aad jihadaa u leexo jihadaa aad amar go-an markii horena waxay ahayd in talo la siiyo oo laleeyahay caadka oo caadad waxaa jira dawlado ay ka leexdaan oo laleeyahay caadka biriqda leh ayaa kugu soo horbeegan oo levelkaada saaran marka adiga ayay go-aanku ku yaalaa in aad bidix ka leexanayso midig ka leexanayso inaad kor uga kacayso inaad hoos uga degayso ii sheeg tallaabada aad qaadayso marka bilotko go-aanku yilay mas-uuliyaddana bilotkay saarnayd hadda mas-uuliyadda soomaaliya ayay saaran tahay soomaaliyana waxay bixin doontaa amar mathalan dawladda marka ay deganayso oo ay dhabaha dawladuhu caga dhigtaan markay ku timaado ninka dawladaha hagaya wuxuu dhihi jiray markii hore adigoo mas-uuliyaddu adiga ku saaran tahay adiga iska dego ayuu dhihi jiray laakiin hadda wuxuu leeyahay waad degan kartaa iyo ma degan kartid waaye hawada soomaaliya diyaaradaha isticmaala tir ahaan intee bay leegihiin saxmadda hawada soomaaliya intee bay leegta xilligii hore ee aan un ka kala soo wareegaynay hawada soomaaliya waxaa mari jiray afar iyo labaatankii saac laba boqol ilaa laba boqol iyo konton duyuuradood oo hawadeena mara ayaa mari jiray hadda laakiin waxaa marta afar boqol oo dayuuradood ayaa afar iyo labaatankii saac marta marka ku dhawaad labalaab ayay kor u kacday hadda oo taas ee aan ka dhignana waxaa insha allah rajaynaynaa in ay boqol iyo in ka badan habeenkii ay ku kordhi doonto haddii ilaa yiraa waayo dayuuradaha badankood waxay isku halleeyaan adeega wadankaasi uu bixinayo hadduusan kalaas ee ahayn waa lagaga wareeganaya marka dayuurado badan oo hawada soomaaliya weli ka leexanayay because of adeega aan bixino ayaa hadda kusoo dhiirinaya hawada soomaaliya oona soo mari doona soo geli doona hawada soomaaliya isticmaali doona taasna kor ayay u qaadi doontaa dawlada hawadeena mara